أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تبلغ بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanoo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacaddu idinku soo gaaraya ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doonna waxaa ka mid ah haddana waxaan fulinaynaa xukunka maxkamadda ka soo baxay allaahu akbar allaahu akbar maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka wilaayada jubbada hoose oo galabta xukun xadurriddaa ku fulisay askar ka tirsanayd maleeshiyaadka murtadiinta jubbaland boqolaal dadweyne muslimiin ah oo fulinta xukunkaasi ka qayb galay faafreebka ayaan caawa ku soo gudbin doonnaa xukunkii maxkamadda ka soo baxay qodobadeenna kale dhegaystayaal waxaa ka mid ah maraykanka oo hogaamiyaha shahadla dirirka ee puntland amar ku siiyey in uu kordhiyo la dagaalanka islaamka iyo muslimiinta xilli kulamo ay kula qaateen magaalada nairobi ee dalka kenya sidoo kale caawa faafreebka waxaan ku soo qaadan doonnaa shil gaari oo dad badan ay ku dhinteen kuwo kalena ku dhaawacmeen oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay qaybo ka mid ah dalka kenya qodobadeena kale waxaa ka mid ah howlgalladii ugu dambeeyey iyo xaaladda gobolka waxaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda filistiin duqaymaha cadowga iyo howlgalka duufaanta al aksa iyo sidoo kale xubintii hadalhaynta warbaahinta maahir iyo suhayb ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andaluus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna laif streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawa aanu ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijkeenna waxaannu ku daafuri doonnaa maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka wilaayada jubbada hoose ayaa galabta xukun xadurriddaa ku fulisay saddex askari oo ka mid ahaa murtadiinta maamulka shahadala dirirka ah ee loogu yeero jubbaland xukunkan ayaa waxa uu ka dhacay fagaaro ku yaalla degmada kamsuuma ee wilaayada jubbada hoose haddaba waxaad ku soo dhowaataan xukunkii maxkamadda ka soo baxay oo fagaarahaasi uu ka akhriyey mid ka mida qudaada bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaaraa awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahum minkum fainnahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin ujeeddo caddayn xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada islaamka ee wilaayada jubbada hoose la hor keenay eedaysanayaasha kale ah eedaysanaha koowaad saciid cabdow yuusuf da'diisuna tahay labaatan iyo lix jir oo ay soo qabteen ciidanka mujaahidiinta ee jubbada hoose waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay askari ka tirsan murtadiinta jubbaland uuna la shaqaynayay muddo lix bilood ah intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane saciid cabdow yuusuf wuxuuna ku jawaabay sida tan haa way jirtaa inaan ka tirsanaa ciidanka nabad sugidda waxaana igu qalqaaliyey nin aan qaraabo nahay waxaana la shaqaynayay muddo lix bilood ah wax tababar ahna ma soo marin kadibna waa la isoo qabtay eedaysanaha labaad maxamed cabdi xasan da'diisuna ay tahay soddon iyo siddeed jir oo ay soo qabteen ciidanka mujaahidiinta ee jubbada hoose waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay askari ka tirsan murtadiinta jubbaland gaar ahaan milatariga intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane maxamed cabdi xasan wuxuuna ku jawaabay sida tan haa way jirtaa inaan ka tirsanaa ciidanka jubbaland gaar ahaan milatariga waxaan tababar ku soo qaatay xerada akademiya muddo saddex bilood ah kadib waxaan ka mid noqday ciidankii qabtay buulo xaaji kadibna waa la isoo qabtay eedaysanaha saddexaad cabdi cumar maxamed dadiisuna tahay toban sideed jir oo ay soo qabteen ciidanka mujaahidiinta ee jubbada hoose waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay askari ka tirsan murtadiinta jubbaland intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cabdi cumar maxamed wuxuuna ku jawaabay sida tan haa way jirtaa inaan ka tirsanaa ciidanka jubbaland gaar ahaan booliska waxaana ka howlgeli jiray magaalada kismaayo gaar ahaan laamiga somaali star muddo laba bilood ah ayaan ka mid ahaa wax tababar ahna ma soo marin kadibna waa la isoo qabtay xukun maxkamaddu markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha magacyadooda kor ku xusan iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukuntay sida soo socota kow maxkamaddu waxay xukuntay inuu yahay falka ay ku dhaceen mid gaalnimo ah laba maxkamaddu waxay ku xukuntay in lagu wada fuliyo dil xaduriddo ah saddex xukunka wuxuu ku sugnaaday qiraal almaraajic qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaaraa wliyaa bacduhum wliyaau bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin waqowluhu sala allahu calayhi wasalam laa yaxilu damu imri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu allah ilaa biixdaa halaath النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة رواه الجماعة إلا مسلما وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه البخاري هذا وحان فلنينا حكم محكمة كسوب بحي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal faafreebka wararka ayaana ku guda jirnaa halka uu idinkaga imanayo waa idaacadda andalus markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay hadalhaynta warbaahinta waxaa halkan ka soo jeedinaya maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabi doonaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa maraykanka oo siciid deni ugu yeeray magaalada nairobi ee dalka kenya dowladda maraykanka ee qaybta ka ah duulaanka saliibiga ah ee lagu soo qaaday dalka soomaaliya ayaa sheegtay in ay taageero dhanka la dagaalanka muslimiinta ah siinayso maamulka dabadhilifka ah ee isku magacaabay puntland safiirka maraykanka u fadhiya magaalada muqdisho iyo saraakiil sirdoon ayaa magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya ugu yeeray siciid cabdulaahi deni oo ah hogaamiyaha maamulka dabadhilifka ah ee puntland kulan ka dhacay mid ka mid ah hoteelada magaalada nairobi ayay labada dhinac uga wada hadleen arrimaha ashahadaladirinimo ee maraykanku ka wado soomaaliya gaar ahaan gobolada waqooyi bari siciid deni oo war ka soo saaray kulanka uu la qaatay saraakiisha ameerikaanka ah ayaa sheegay inay isla qaateen in maamulka puntland oo maraykanku kala shaqeeyo la dagaalanka dagaalyahanada al-shabaab oo awood ku leh gobolka bari ilawareedyo ayaa sheegaya in saraakiisha ameerikaanka ah ay amarka ku siiyeen siciid deni in uu cadaadiska ka dhaafo maleeshiyaadka maraykanku dhisay ee loo yaqaan b s f kuwaas oo dhowr jeer ciidamada maamulka puntland kula dagaalamay magaalo xeebeedka boosaaso dowladda maraykanka oo ku dhowaad labaatan sano qayb ka ah duulaanka islaamla dirirka ah ee soomaaliya ayaa ka walaacsan awoodda sii kordhaysa ee al-shabaab xilli ay soo duulayaasha afrikaanta dabada sii jeedinayaan iyagoo guuldaraystay oo ku fashilmay muhiimaddii uu reer galbeedku u egmaday waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa howlgallada mujaahidiinta ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen kolonyo kufaarta afrikaanta ah oo ku socdaalayay duleedka magaalada kiyunga ee gobolka laamu weerarkan waxaa lagu dilay siddeed askari oo kenyaati ah halka ay ku dhaawacmeen sagaal kale gubashaduna waa gaari nooca bijiga shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay dagaallo ku qaadeen saldhigyada ciidamada kufaarta afrikaanta iyo kuwa maleeshiyaadka riddada ee degmada janaale iyo deegaanka jasiira baay waxay libaaxyada towxiidku weerareen saldhigyada ciidamada xabashida etoobiya ee degmooyinka xudur iyo waajid iyadoo sidoo kale weerar ka midn ah oo ka dhacay duleedka waajid mujaahidiintu kusoo furteen mooto waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa lixdan iyo siddeed qof oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil ka dhacay kenya khasaare lixaad leh oo isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur ayaa ka dhashay shil xoogan oo maanta ka dhacay qaybo ka mid ah ismaamulka nakuru ee dalka kenya warbaahinta maxalliga ah ee kenya waxay sheegtay in shilka uu ka dhacay waddada weyn ee xiriirisa nakuru iyo eldored ay ku dhinteen ugu yaraan saddex iyo toban qof halka ay ku dhaawacmeen ugu yaraan konton iyo shan kale shilka baabuur ayaa yimid markii uu gaari bas ah oo ku sii jeeday dhanka magaalada mombaasa uu ku dhacay gaadiid kale oo waddada marayay taasi oo keentay khasaaraha lixaadka leh ee shilkan ka dhashay wargeyskada star oo ka soo baxa kenya kana mid ahaa warbaahinta tabinaysay shilka ayaa sheegay in saddex iyo tobanka xubnood ee dhintay ay shan ka mid ah ahaayeen dumar toddoba ka mid ahna ay rag ahaayeen halka midka saddex iyo tobanaadna uu ahaa ilmo yar dhimashada shilka ka dhalatay ayaa sare u kacday kadib markii dad badan laga soo saaray burburka gaadiidkii shilka galay dhaawacyada uu gaarayay ilaa iyo konton iyo shan ruux ayaa la dhigay cisbitaalada kala duwan ee aagga uu shilku ka dhacay waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa dowladda kenya ayaa ku dhawaaqday in ay dib u soo celin doonto canshuurihii ay ka dhiidhiyeen dadka kenyaatiga ah hadalkaasi waxaa jeediyey wasiirka maaliyadda kenya oo waraysi bixinayay durbaa dadka kenyaanka ah ayaa ka warceliyey hadalkaasi iyagoo sheegay in mar kale ay wadooyinka isugu soo bixi doonaan ayna ridi doonaan xukuumadda cusub ee ruuto waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan warbixinno kala duwan ayaa mareegta maanta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa ciidamada xukuumadda muqdisho oo dad rayida ku dhaawacay boondheere ciidamo ka tirsan xukuumadda muqdisho ayaa dhaawacay laba dumar ah kadib markii ay saacadihii lasoo dhaafay weerareen guri ku yaal degmada boondheere ee gobolka banaadir oo ay degan yihiin dad shacaba ciidamada weerarka qaaday oo ilaalo u ahaa taliyo ciidan oo ka tirsan xukuumadda ayaa rasaaseeyey guriga taasi oo keentay khasaaraha dhaawacyada ah aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad saacadihii lasoo dhaafay waxaa hadalhayn dhaliyey hadallo uu jeediyey madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi biixi ayaa sheegay in dagaal ku qaadi doonaan laascaanood ayna dib u soo ceshan doonaan deegaanadii ciidankiisa laga saaray sanadkii kii ninkan ayaa socdaal ku maraya deegaanada ay isku hor fadhiyaan maleeshiyaadkiisa iyo kuwa isugu yeeray s c dowladda itoobiya ayaa lasoo warinayaa in ninkani ay ku taakulaysay shixnado hubah xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamigahna caawa waa inaga inta
أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal markanna jubbada dhexe munaasabad ballaaran oo lagu soo xirayey dowro ay ka faa'iidaysteen boqolaal muslimiin ah oo ku nool tuulooyinka daarusalaam iyo jawaarey ee hoostaga degmada saakow ayaa lasoo gebagabeeyey munaasabaddan waxaa ka qayb galay culimmo kala duwan oo uu ka mid yahay sheekh fu'aad maxamed qalaf ugu horrayn waxaan soo gudbin doonnaa kelimad uu halkaa ka jeediyey bismillaahi raxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا awada waxaan soo gaarnay habeen aad u qiimo badan xamladii ballaarnayd ay mujaahidiintu aclaamiyeen in dacwada lagu xoojiyo xamladaasoo cinwaankeedu ahaa irshaadu اlumma ila sabiili الrashaad shicaarkeeduna ahaa kullukum raacin wkullukum mas-uulun can raaciyatih waxaa allah subxaanahu wa tacaala walaayaadkao dhan bay ka bilaabatay ummaddii allah in loogu yeedho oo ummadda lagu hanuuniyo dariiqa toosan lala dagaalamo wax alla wixii fasaada alla baana arrinkaa amray dadka mu'miniinta ah in ay wanaaggana isfaraan xumahana iska reebaan bal alle subxaanah wa tacaala wuxuu ammaanay kooxda arrin isu taagta inay dadka wanaagga farto alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar faqaala jala wacalaa fii kitaabihi alcaziiz wahuwa asdaqu alqaa'iliin waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayr ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون الله حليه ولتكن منكم أمة أي الجماعة كوح وإن إذن كم من نقطة إذن كمسلمين تا وإن لهلا كوح أتاغن ذاتك إني وناك فرتو يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ذاتك خيرك ويريو wanaagga farayo xumaanta faray reebayo waa in la helaa wa ulaa'ika hum lmuflixuun alle wuxuu yidhi kuwa ayaa liibaanay ee diinta ilaahay u qidmaynaayo bal alla wuxuu ku sheegay subxaanahu wa tacaala dadka mu'miniinta macruufka farayo munkarka reebayo axsanu nnaasi inay yihiin inay yihiin dad hadalkoodu qiimo badan yahay oo ficilkooda qiimo badan yahay qasadkooduna uu wanaagsan yahay فقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الله حيركما كونا أكسن منك ددك الله ويري ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله منك ددك الله ويري ألا كلقي عابدان وإن أشريقين الله إن أسجودان حمانتي أي كهران معروفك أي ثميان ومن أحسن قولاً yaa ka oraah wanaagsan minman dacaa ila allah min dadka allah ugu yeerayo wa camila saalixan wuxuu dadka ugu yeeraya in isaga ku camalfalayo wa qaala inanii min almuslimiin ay inanii min almuwaxidiin dadka alle keligii caabudana waa ka mid aha yidhi ninkaa wax ka wanaagsan ma jiro allah subxaanahu wa tacaala dariiqaas oo dadka diinka in loogu yeero alla wuxuu ku tilmaamay dariiqu alambiyaa'i waalmursaliin rususha ilaahay soo diray kaanuu ducaatan ila allah dadkay allaah diinkiisa ugu yeerayeen nebigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wassalaam isagoo allah nooga warramayo inuu nebigiisu daaciyan ila allah alle wuxuu yidhi subxaanah qul haadihi sabiilii adcuu ila allah calaa basiira ana waman ittabacanii wa subxaana allah wamaa ana min almushrikiin alle nebigiisa wuxuu ku leeyahay waxaad dadka u sheegtaa inaad daaciyan ila allahi inaad tahay dadka diinka dadka ugu yeera inaad tahay qul haadihi sabiili ay haadihi ariiqi ariiqayga kan wey adcuu ila allah ariiqa kan wey waa ariiqu tawxiid wey ilaahay keligii in la caabudo oon loo shariig yeelin waa islaamnimadii wey tan waa waddadaydii adcuu ila allah waddadaanaan dadka ugu yeeraya ilaahay keligii inay caabudaan oo keligii u sujuudaan oo shareecadiisa xukun ka dhigtaan oo alla addoommo u noqdaan qul haadihi sabiilii adcuu ila allah calaa basiiratin calaa cilmin waxaan dadka ugu yeerayo anoo garanaya cilmi u leh ayaan dadka ugu yeerayaa wa subxaana allah wamaa ana min almushrikiin allah baa xumaan ka nasahane anugu mushrikiinta kama imihi saa daraaddeed wuxuu allah nagu ammaanay ummadaha inaan ka khayr badannahay ummadihii la soo saaray ummatu muxamedin baa ugu khayr baday limaada kaanuu ya'muruuna bilmacruuf wayanhawna cani ilmunkar taa daraaddeed wuxuu allah nagu ammaanay dadka diinka in la gaarsiiyo qaryada dadka ku nool wixii fasaad wada gacantooda in la qabto dadka ahlu khayrka khayrka in loogu kaalmeeyo dadka ahlu shartaana la yska qabto allahna waxaan weydiisanaynaa beledkeenaan daarusalaama beled barwaaqa oo amni allah nooga dhigo beled beledk beerihiisa iyo barwaaqadiisa ay dhammaystiran yihiin allah ka dhigo bilaadda muslimiintana saa allah ka dhigo islaamka allaha ciseeyo gaalada allaha dulleeyo falastiin walaalaheen culays baa saarane gaalada yuhuudda dulli yahana allah ku rido walaalaheenna allaha u gargaaro islaamka cizi iyo sharaf allaha siiyo waxaan ku faraxsannahay meeshay dadka maanta muslimiinta ay maraayaan jihaad baa laisu taagay gaalada in lala dagaalamo gaaladii waxay iclaaminaysaa inay soomaaliya ka guuraysa ay ku noolaan karaynin ilaah baana ku mahadsan subxaanahu wa tacaala allaahu akbar allaahu akbar meel kastay gaalo ka baxdana in shaa allahu tacaala raayatu laa ilaaha ila allah laga taagi doonaa biidni illaahi tacaala ilaahay diinkiisa waa u gargaaraa ilaahayna ma dayacaayo aan diinka ilaahay isu garabsanno allah kelmaddiisa inay kor noqoto aan isu garabsanno towxiidkaas aan u gargaarno beledkeennaana beled islaama oo islaamnimada daa'ima allah nooga dhigo wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullah markana codka aad maqli doontaan malaaq biyey axmed guddoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada jubbada dhexe dacwadan may ku koobantaa qayb oo waa lasfarow iyo waa la mamnuucow antana aan baahan in la fuliyo waa laga suubiye mid ku mid ah walaa lasfarow hergelinta towciyadda iyo wacyigelinta bulshada oo dhan bulshada oo dhan in la wacyigeliye waana dhaqanka toose laka wacyigeliye iyo qodobkooda qodobka lamaad oogidda salaadaha jameecada iyo camiraadda masaajidda in salaado jameecada la laasimo masaajid in la camiro taa saddexaad la dagaalanka daroogada fisqiga iyo dhammaan fasaadaha noocyadooda kala duwan tan afaraad dardargelinta sugidda amniga walaayaadka islaamka qodobka shanaad ka hortagga ashaacaadka iyo faafinta siraha islaamka qodobadaas waa qodobo oo dadka insha allah lisfarow waxyaabaha mamnuucaadka ama walaa mamnuuc oga eh waldhii in la gado waxyaabaha dhacay iibinta waxyaabaha dhacay iyana mamnuucu waldhii in la gado may kale mamnuuc ah timo jaridda oo aan waafaqsanahayn qaabka shareecada timo jeegada la jaradow kan jarawna walahayso kii lan jari lamaadaba isku dembuwa iyadana may leedahay mamnuuc waa haddii ilaahar insha allah ma kale mamnuuca sawirada anshaxdoorada ah shaacir gaalo waay islaamka laga fasaadyahay taas mamnuucaadku waay haddii ilaahay ma erna waa tahay markana codadka aad maqli doontaan waa qaar ka mid ah waxgaradka odayaasha dhaqanka labada deegaan ee jawaare iyo daarusalaam ee dowladda ka faa'iidaystay iyo qaar ka mid ah qaybaha kala duwan ee bulshada marka bacda salaam ikhwa kolley maynaanin jeediyey mahadarooyin badan yana haninjeedi culmo badan ya hadaley maynanin ku baahanya haddii inu muslimiinana samicnaa waadacnaa walinanin sheegay marana inuna qaadana marka ficil iyo amarba unu suubin unu qaadana yananin baahanye marka warbintaas si guud oo si buut inti unu qaadan yananin ku baahanye marka unu nabadoonada enana qaadane marka anayna nabadoonada leysaamida ku mid ahaa kolley kowdii hore baa ka bilaabo lafadaay magacayna xasan isaaq macallim iyo leere marka deegaanka daarusalaamna iyo ka suguna marka warbixintii iyo arrimo weynanin sheegi qaadani garabanana qool iyo ficil iyo arday niunu samayno ka qaadanaya garabanana markay ma in sheegane bulshada unu maamulahayna oo nabadoonku ena ma in sheegane ini walina noo reebi ku reebtoonaaniya baahna alamru bilmacruufi wannahyu can ilmunkar
ilaahay subxaanahu wa tacaala ya mahadleh mahadwiina yaa isugu may kaleba mahadlaha ee walaayadiiya mahadlayeen oo ninkoyti oo nafarti alamru bilmacruufi wannahyi can ilmunkari walaayadiiyana ninkoyti safar hangali yaana mahadalet alxamdu lilah mayna nin sheega el walaa walbaraaw ela nin sheega qaadan ilaahay subxaanahu wa tacaala qaala allahu tacaala alla meeray faman adlamu miman kataba biaayaati illaahi tuma carada annaa innaa min almujrimiina muntaqimuuna lanki ilaahay yaa sahrina maxameda sahri leeri oo an qaadan oo kujeesida waa silli sheegaysa aayad in sheegdiyo ee qaadani samicnaa waqdacnaa waay khayr iyo wanaagana nin tilmaamahay mayna noo reebahay sharana noo reebahay cadaabana noo reebahay waddada oo khayrkeena nin tilmaamahay taasa lan safar hangali oo unahoo shalay ilaahay waajib niiwaali inuuna qaadana yahatana langa safar hangali haddii haddii safar hangali oo ciwaankii la ninjeedi haddii una ka warran baatana barhatan godki ka dhiin ilaahay manan hogama una dad muslimiin awa ana ilaahay maynin sheegay muslimiinta walna far walna wal fare walna wal ku reebe ma ee muslimiin lang oo walba falow isku sameeyo ma ee muslim gaalkuu kan walba falow sameeyo muslimiinta hada leyin had oo ilaahay inka tirigali ya leyin had ka kiishoo bamoodi koran lan kasta hagi leyi higududan fade gaadani arrintii bulshadu sidilin sheegayo dheegahayt unin odayaalkii beriti malkuun amaan may raadhi ka naganay ka qaadanay in un arrintaasay juhdi badan ka biin oo waana ka dadaalna lankii la ka heloona isu kasbaday wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa waaye tan kale siraaca maanta la joogo waxaa waaye guryaha in la fadhiyo maasii gabdhihii oo kale jihaad baa lagu jiraa dad baa dhaawacmaya annagana inaan inta joogno oo fadhinno aad baynu ugu tahay maalintii taada imaato waad dhimanaysaa naf kastaba mawd bay diyaar u tahay kan dagaalka ku jiro xabadda ku dhacday oo shahiiday sakaraadma marin wax yar oo qaniya ah warir inuu qayno karo adigana okay maalin qalbi sayanafuulo wal dhereeryahay afkulanka tafjiya dhudhuubiya kaadaha laga bixiyo darka ku duwa wahaakida kaasna hal maruu jiito salaama shuhada oo jannadana waa gale adna meesha jiif waxaan idinku guubaabinaya dhallinyaroy in dagaalka la garb istaago gaala haddayna qabso wayna hadlaynaysaa dhaqankeennay beddelaysaa kitaabka ilaahay diidaysaa waxaa weeye gurguurtow waad maqlaysaan culamaa usuub uu samaystay mujaahidiinta gumu colay lagu colaynayaan gudna aflay kula goobayaan goobtaad gashaba gurguurtow wallaahi waan kugu soo gelaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wcalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu maybar roogaha deegaanka daarasalaam oo laku xukumow degmada saakow maqaqay usmaan cabdulaahi sheekh yelere kulanka may ka saabsanaayay ha oo walaayada nkoytay ku saabsanaayay xamladay oo laka mamnuucay walbuxun walfa faylanan laka laka jidaya insha allah yaa ka kulan ayaa ka magacowsanaayte insha allah degmada xamladaas hadhowaayaanna waan eeda aan ka faraxsagna si faylan handhowaayaan insha allahu tacaala magacayna la erow cabdiraxmaan axmed marka may baan argay si wanaagsan argay rigi oonhe u lahaayay dacwada ku jeediyey oo xamlada oonhe uu ku saabsanayd wala fayla oo laka faray oo walahoona laka raabay kolley si faylan argay magaagay weliba la raay sheekh nuur aadan sheekh mursal weliba roogahe tuulada daarusalaam marka xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ciidanka faraxsagna inayaa may la raahayna booqotay kelimaadkii iyo awaamirtii ama nawaahiyidiina may la raahayna na faray ama walina noo reebine eedii may la raahaya anka ganacsagna wajazaahum allahu khayran allena samicna wa adacna insha allah raxmaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaahay mahad iskale walaalaha sharafta badan dacwada oo harakada almujaahidiin macalimiintana hoyooyinkana gebdhoogana oo karoogna madrasada uma khadiija ilaahay mahad iska leh walhanii dhawaay wal allaha walay amarin oonana siina inayunka amar qaadana iyo diyaaran ena oo hoyooyinkan iyo gabdhogan macalimiintana iska rani ulmawaalidiinta dhallinyarada waxa goradka magaalada oo dhammaalna qaadatay arintaasi haddii ilaahay raalikna insha allah un inaynu ku guulaysan ilaahay ka rajeeyaan anti walaalo oo ninkoytina hanii sharaftina jasaakumullaahi keerka dhawaayana waa nanka sharaf mudugno degmadan oo saakow ee magaaladan oo jiwaari banada jiwaari kamaga dheer jasaakumullahi keer assalaamu calaykum magaagay maryamo cali nuur deegaankay jawaari maasha allah alxamdulilah xabno maasha allah ilaahay subxaana watacaala nawaafaji khayrooyin farac badan ilaahay subxaana watacaala nawaafaji ilaahay subxaana watacaala maxadda iskale alxamdulilah walaalihii ninkooyno khayrku ninkooyno insha allah ilaahay subxaana watacaala habarakeey maasha allah ilaahay subxaana watacaala kamaxadsan xamlooyin farac badan oo khayraar farac badan ilaahay subxaana watacaala neysii ilaahay subxana watacaala kheyr badan nawaafaji alxamdulilah deegaanka jawaarima inka baagay subxaana watacaala diintiis in la qaado ilaahay subxaana watacaala walinoo waajibiin unu fulino walinoo reebin unu ka hirin wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa sacdiw maxamuud waxaana joogaa degmada jawaari maasha allah maasha allah xamlada anaga aan sugayna oo beryahan dhal oo socotay alxamdulilah anagana waan rajaynayna inayna soo gaarayso waana soo gaartay maasha allah ilaah ku maxadsan walaalayaasha uona soo gaarsiiyey xamlada aad iyo aad ay ugu maxsan yihiin anagana inaan qaadan oo ku camalfalnaa rajaynayna insha allah الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تهلو نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توبا توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي
waa hagaaga dhegaystayaal qaybaha dambe ee faafreebka ayaannu isla soo gaarnay markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay cudwaanka yahuudda xaladihii ugu dambeeyey ee filistiin iyo duqaymaha cadowga waxaa halkan ka soo jeedinaya suhayb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal mahad in markaan eegno wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiin diyaaradaha yuhuudda saacadihii lasoo dhaafay duqaymo kala duwan ayay qidaaca ka geysteen in magaalada khan yuunis ayaa ka mid ah goobaha ay cadowgu duqeeyeen guri ay deganaayeen dad riid ah ayay duqaymo culus la beegsadeen sida laga dheehan karay sawiro iyo muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetka sidoo kale faysal oo madarase ku taalla deegaanka dayurbarax ee bartamaha qidaaca khaza duqeymo ka dhacday iyadana waxaa lagu beegsaday dad barakacyaal ah oo halkaasi ku sugnaa khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac fara badan ayaana halkaasi ka dhashay dabcan sida ay sheegayaan ilaa caafimaad oo qidaaca ku sugan konton iyo laba ruux ayaa ku shahiiday tan iyo saakay duqeymihii ka dhacay magaalada khaza tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waxa ay noqonaysaa afartan kun boqol toddobaatan iyo saddex ruux halka dhaawacyadu ay gaarayaan sagaashan iyo laba kun siddeed boqol konton iyo toddoba kale walaalka halka haddii aan kaga gudubno xasuuqyada ka dhankaa dadka rayidka ah kooxaha muqaawamada filistiin saacadihii lasoo dhaafay howlgallo kala duwan ayay fuliyeen mid ka mid ah howlgalladaas waxaa lagu beegsaday taangiga nooca meerkeefaha loo yaqaano waxauna ka dhacaya agaarka jaamacadda alqudus sidoo kale kooxaha muqaawamada filistiin ayaa waxa ay beegsadeen askar yuhuud ah oo ku dhuumaalaysanayey mid ka mid ah guryaha ku yaala xaafadda loo yaqaano talla suldaan ee dhacda galbeedka magaalada rafax sidoo kale weeraro foolkafool ah ayaa askar ka tirsan muqaawamada iyo ciidanka yuhuudda waxa ay ku mareen isla xaafadda tallu suldaan dhanka kale walaalka faysalow waxaa mar kale fashil iyo guuldarro ku soo dhammaaday wadahadalladii lagu doonayey in lagu hirgeliyo heshiis maxaabiis isdhaafsi ah mid xabad joojineed dabcan wafdigii maamulka gumaystaha yuhuudda wadahadalladaas ku matalayey ayaa alqaahiro dib uga soo laabtay oo gaaray talaabiib iyagoo aan wax heshiis ah wadin ra-iisul wasaaraha maamulka gumaystaha yuhuudda maanta ayuu hadlay waxa uu sheegay in ay doonayaan in heshiis qidaaca uu ka hergalo laakiin aysan aqbali doonin shuruudda ah in ciidamadiisa si dhammaystiran qidaaca ay uga baxaan xabad joojin ay hergeliyaan taas waxaa loo fasirtay in netanyahu uu doonayo in maxaabiistiisa loo soo daayo taabeddelkeedana go'doonka iyo xasuuqa ka dhankaa shacabka reer khaza uu sii wado taasoo ay ka biyidiideen kooxaha muqaawamada filistiin ilaa toddobaadkan ayaana laga dhursugayaa natiijada ka soo bixi karta wadahadalladaas inkastoo falanqayaashu ay isku waafaqeen in wax natiijo ah oo sidaa u weyn aysan ka soo bixi karin dabcan dowladda maraykanka netanyahu waxa ay gaarsiisay fariin ah in uu kala doorto dagaal gobolka ka sii qarxa iyo inuu dagaalka khaza soo gebagabeeyo balse ninkan oo u muuqday inuu sugayo inta mar kale trump looga dooranayo madaxweynaha maraykanka ayaa doonaya in dagaalka uu sii wado si markaas uu u fuliyo waxa uu doono dabcanna waxaa la leeyahay dagaalka khaza oo sii socda waxay ka dhigan tahay in dagaalku uu sii faafi doono uu mandiqada oo idilna uu gaari doono sidoo kale wadahadallo u socday dowladda masar iyo maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa gebi ahaanba fashilmay xukuumadda qaahira waxay doonaysaa in macbarka rafax iyo sidoo kale halka loo yaqaano faladefiya ay isaga baxaan ciidanka sahaynada oo ay aaminsan tahay inuu ku xiran yahay amnigeeda balse sahaynada ayaa gebi ahaanba diiday oo waxa ay sheegeen in halkaasi ay derbi ka dhisi doonaan iyadana waxay mar kale taasoo ifbixisay cilaaqaadka sii xumaanaya ee ka dhexeeya qaahira iyo talaabiib oo uu keenay dabcan dagaalkan ka socda khaza falanqayaasha qaar waxa ay leeyihiin dagaalka khaza waa dagaal ay ku qasban yihiin dhammaan dhinacyadu in ay galaan iyadoo aysan jirin cid doonaysa in dagaal weyn gobolka uu ka qarxo laakiin uu yahay dagaal lagu wada qasban yahay netanyahuna uu horinayo uu doonayo in mandiqada oo dhammi uu shido guud ahaanna xubintii aan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey xaaladaha filistiina caawa halkaas ayaan uga bixaynaa aad ayuu u mahadsan yahay suhayb cabdulaahi ayuu kaasi ahaa guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaana caawa ku soo gebagabaynaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaystigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balan ah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى